bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa raadiyo muqdisho kusoo dhowaada dhegaystayaal
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kulan leh wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika kaasoo looga hadlaya sidii soomaaliya ula wareegi lahayd amniga guud ee dalka
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo kulan albaabada u xidhan yihiin la yeeshay golaha ammaankii nabadda midooda afrika wafdi ka socday
soomaaliyeed maleeshiyaad ka tirsanaa argixisada al-shabaab la wareegay deegaano ka tirsan gobolka gado iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta ku wareejisay gurigiisa muwaadin soomaaliyeed oo muddo sannada ah xog uga haystay
magaalada dhuusamareeb oo maamulka ay ku iibiyaan xoolaha
isu soo bax roobdo maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dowladaha bowlan iyo beylaruus oo ciidamo tiro badan geeyey xadka ay wadaagaan oo kumanaan tahriibayaal ay joogaan iyo ku dhowskuul ku yaal dalka nijeeriya
waa duhurnimo talaadaha taariikhda ay ku beegan tahay sagaalka bisha kow iyo tobanaad nofembar sannadka laba kun labaatan iyo kow mar kale duhur wanaagsan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada dhegaystayaal
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxuu haatan kulan la leeyahay w ka socda golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika kaas oo looga hadlaya sida soomaaliya ula wareegi lahayd amniga guud ee dalka goorsii horreysa saaka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo iskaashiga caalamiga waxa uu maxamed cabdirasaaq maxamuud shir albaabada u xiran yihiin oo saxaafadda dibajoogka ahayd xarunta xalana kula yeeshay wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika booqasho shalay galinkii dambe ku yimid magaalada muqdisho kulankan waxaa diiradda lagu saaraya mustaqbalka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya sidii ammaanka ciidamada dowladda soomaaliya ula wareegi lahaayeen ama ay kala wareegi lahaayeen ciidamada amisoon guddiga waxaa horkacaya ergeyga gaarka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa amison ambasador faransiiska madeera iyo safiirka dowladda masar u fadhiya dalka etoobiya ahna wakiilka joogtada midooda afrika doctor maxamed cumar gaad waxaana saaka warbixin laga siiyey xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo amniga soomaaliya iyo sidoo kale taageerada amison ay siiso doorashooyinka ka socda dalka kulankaasi kadib ayaa waxaa wafdiga loo gelbiyay aqalka madaxtooyada looga arrimiyo dalka waxaana haatan kulan albaabada u xiran yihiin ay la leeyihiin ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta maleeshiyaadka al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka gada si gaara deegaano hoostaga degmada garbaharey waxaana arrintaasi ka hadlay saraakiisha xoogga dalka ee gobolkaasi
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ka howlgala gobolka gada si gaara degmada garbahaari iyo xarunta gobolkaasi ayaa maanta howlgalla ka dhanaa maleeshiyaadka al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmadaas ciidamada xoogga dalka ayaa intii howlgalkan ay wadeen waxay cagta mariyeen saldhigyo iyo bara kontarool al-shabaab ay ku lahaayeen halkaasi dadka shacabkaana ku dhibaateen jireen goobaha ay ciidamada xoogga dalka ka qabsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa kala ah tuulo barwaaqo kabis iyo goobo kale uu ahaa saldhig weyn oo kaga soo duulaan magaalada garbahaari ciidamada xoogga dalka ayaa khasaaro badan gaadhsiiyey maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa deegaanadan lagala wareegay kuwaasoo haatan weli farxadkooda ciidamada daba joogaan abaanduulaha tobanaad qaybta afartan iyo saddexaad ee xoogga dalka gaashaanla dhexe cismaan sheekh cabdi qorax oo ku sugan gobolka gada ayaa arrintan uga warramay raadiyo muqdisho
hadda maanta maxaan sameynay area oo garbaari tuulooyin badan hor timaada oo shacabka ku dhibaataynayeen ninka cadowga ahaa ay ugustagaan maanta ku kala caycayrinin oo ku burburinay dalasyadii ay ku lahaayeen baan burburinay isdooreynta yaallay oo dhan oo aan ka qaadnay xaaladeenana hadda aada u wanaagsan tahay ciidankan hadda weliba dalka waa ku jiraan waxaa ka mid ah deegaamada badan yihiin laakiin baraa caadiga oo dadku ay garanayaan waxaa ka mid a tuulo barwaaqo iyo meesha la yidhahda kabis iyo eri badan oo ayaga soo timaado meeshaas oo ay meel inta badan ay aada ugu dhumaaleystaan meesha kabis la yidhahda weliba oo dhul oo aada u dhul badan ah oo ay ku dhumaaleystaan shacabkana ay ku dhibaateeyaan aanna weliba meelaha ay markay wax dhibaateynayaan ay ay kaga soo jeedaan dadka shacabka ah oo maaragtay haddana mar labaad dib ugu dhuuman jireen baan maaragtay maanta tagnay waana ka saarnay aagga asaga wax ku sinaa oo dhan faraadkooda iyo wuxuu inaa dowlada ciidamada maaragtay ku daba noqon yihiin maxaa inoogu sheegi kartaa khasaaraha aad gaarsiideen maleeshiyaadkaasi waa jiraa khasaaro la gaarsiiyey waa jira laakiin maadaama hoganka dowladaan ku jirna kama hordhacayo waa dib aan kasoo sheegi doona insha allah inta badan gobolka gedo waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda soomaaliya qaybahooda kala duwan waxaana goobo fara ku tiris ah halkaasi ka jooga dagaalamayaasha al-shabaab
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta ku wareejisay gurigiisa muwaadin soomaaliyeed oo muddo soddon sano ka badan laga haystay gurigan oo ku yaalo xaafadda xamarjadiid ee degmada warta nabadda gobolka banaadir tarsan ayaa warbixintan inooga soo diyaariyay
gurigan oo ku yaal xaafadda xamar jadiid ee degmada warta nabadda muddo soddon sano ah ayay dibadjoog ka ahaayeen qoyskii mulkiyadiisa lahaa iyadoo ay xoog ku deganaayeen dad kale waxaase maanta furihiisa dib ugu celisay maxkamadda gobolka banaadir kolkii loo xukumay inay sharciga ku taagan yihiin mulkiilaha guriga luul xasan xuseen oo wakiil ka yahay cabdisaciid maxamuud ayaa galdacwadeed ka furatay maxkamadda gobolka banaadir iyadoo ku andacootay in lagu habsaday gurigeeda goortii ay ka qaxday dagaaladii ka socday magaalada muqdisho markii ay burburtay dowladii milatarigu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan cabdikhadar maxamed xasan ayaa sheegay in laga soo gudbay xilligii xoogga lagu haysan jiray hantida muwaadiniinta soomaaliyeed bismillaahi raxmaan iraxiim maanta oy taariikhdu tahay sagaalkii bishii koo iyo tobnaad laba kun koo iyo labaatan maxkamadda gobolka banaadir waxay fulin u joogtaa xaafadda xamar jadiid ee degmada wardhiigley ama warta nabadda oo lagu wareejinayo muwaadin soomaaliyeed guri muddo laga haystay intii burburka lagu jiray koo iyo soddon sano gurigaas oo ay lahayd luul xasan xuseen oo ay sifo aan sharcigeyn ay ku haysteen muwaadiniin kale oo soomaaliyeed maanta muxuu ahaa taariikhda aan sheego oo sagaalka bishii novembar ah waxaan ku wareejinaynaa wakiilkeeda ah oo maxamed saciid guuleed oo luul wakiil ka ah maanta iyo wixii ka dambeeya tasaruf waxaa iska leh luul iyo dadkay usoo wakiilato waxaan rabaa inaan halkan ka tilmaamo in ay dhammaato xilligii boobka lagu heysan jiro guryaha dadka shacabka ay leeyihiin oo qof aan laga yeelayn qof muwaadin soomaaliyeed ah in uu qof kale hantidiisa ku haysto qof walba oo hantidiisa ka maqan tahay maxkamadda gobolka banaadir way soo dhoweynaysaa xuquuqdiisa inay dib ugu celisana waxay diyaar ay u tahay waxaan kaloo rabaa inaan inta ka tilmaamo qof walba intaysan sharciga la horkeenin inuu dee muwaadinka islaame muwaadinka iska leh dhulkiisa uu celiyo wakiilka guriga cabdisaciid maxamuud guuleed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay cadaaladda ay heleen qoyskiisu oo dib u mulkiyey gurigoodii xoogga looga haystay muddada dheer gurkan muddo dheer buu ka maqnaa alxamdulilah markii ay dukumenti ay dukumentiyadeedii dib ugu laabatay ayay ogaatay gurigan inuu ka maqan yahay sidii ayay ku dacwootay sidii ayaa gurigii loo tusay maxkamadiina waa galay ka furatay alxamdulilah ilahina maanta wuxuu soo geliyay gacanteeda dacwadii waxay socoto socoto socoto maantay gacanta noogu jira gurigiga aadaan u faraxsanahay maasha allah farxaddii lama soo koobi karo wallaahi waxaan naga hortaagnaa wuxuu ahaa waxaan naga hortaagna wuxuu ahaa cidaad deganeed oo iska dhisatay oo muddo iska deganeyd markii loo yimid oo saas la yidhi xataa si waanwaan hoose xataa wax kasta waa loo galay waa diideen marka maxkamaddaana kala saarayso maxkamadii aadna alxamdulilah ilaahay sida gacanta nagu soo geliyey dareenkayga maba la soo koobi karo maanta waxay tahay maalin farxad haddii guri iga maqnaa oo waalidkay ka maqnaa oo waalidkaygii habareertay gurigii ka maqnaa ay gacanteeda soo galay farxaddii lama soo koobi karo waa ogtahay qof wax ka maqnaa hadduu helo farxaddiisna la soo koobi karin tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
markaana galmudug ganacsatada xoolaha iyo suuqleyda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa maamulkaas galka ka arimiye ka dalbaday in loo dhiso suuq ay xoolaha ku iibiyaan warkan waxaa dhuusamareeb inooga soo diray maxamed deeq cabdi
muddo ka badan soddon sano ayaa halkan xoolaha lagu kala iibinayaa waxaana maalintii isugu yimaadaa boqolaal qofood oo isugu jira safaray xoolaha suuqa keena iyo dadka ka iibsada waxaana looga soo safraa meelo aad uga fog magaalada dhuusamareeb suuqleyda iyo ganacsatada xoolaha dhoofiya ayaa dhibaato xoogan waxa ay ku qabaan meesha wax lagu iibinayo taas oo ah meel aan ku habbooneyn iyadoona goobtani ay tahay dhul dad uu leeyahay mararka qaarna waxa ay sheegeen in loo diido mar aan halkaasi gaarnay ayaan wax ka weydiinay caqabadaha haysta oo ah meesha wax lagu iibinayo dhulkan waxugadeynaa dhul dadweyne waaye waad u jeedaan waa boos wada cabiran suuq xoolaha suuq magaaladu ma le maalin gashow dhul sidaasa iyo geed hoostiisa iyo dhul dad leeyaha xugadna magaaladu suuq ma leh maamulka dowladda dadweynaha ganacsatada waxa weeye wax badanaan u sheegnay waxaan idhi suuq xoolaha loo gado xoolaha suuq lagu gado male wax badan baan codsannay haddana waa sii codsanaynaa in allaa intii danaynaysa gobolka oo ay dhibayaan macnaha meelaha xoolaha lagu gadayo iyo dhibaato ka taagan iyo foolxumada meesha waxaan u gadayno waxaan u sheegaynaa oonu bandhigaynaa inay suuq xoolaha u gadaan xoolaha lagu gado geelu suuq male arigu suuq male geela waxaa lagu gadaa ceelka leh bood cadde meel bannaan oo qorrax arigii waa kan waad aragtaan waa idin muuqdaa waad u jeeddaan waxaan idinka qarsoon maahan idinkana waxaan idinka codsaynaa qolyadiina warfaahinta saxaafadda inaad u sheegtaan oo saa ugu sheegtaan adigu ugu sheegtaan intaan idinka codsanaynaa dhulkana markii hore oo dowladdii dhulkii ay xoolaha lagu gadan jiray dowladdii hore waa la degayoo waa la qaatay kadibna dhul dad leeyahaa wax lagu gadan jiray ceelka hadda boodcadda uu ku leeyaho geela lagu gadaayo meeshaan jidkaan ma dhamma inta ka bannaani intiina haddeer waa la goosto dhagax baa lagu degsado dhismaa ku socda si ay u helaan meel ku habboon xoolahana lagu iibiyo ayay codsadeen in loo dhiso suuqa xoolaha lagu iibiyo lagana dhoofiyo waxa ayna sheegeen in halkii xoolaha lagu iibin jiray barisamaadkii dad ay si gaar ah u dhisteen maalinba guri islaamiyaadan xoolaha ku gadannaa suuq ma lahan suuq ma hadda waa arkay derbigaas wanaagsan ilaa ciise idriisa leh awalna shala geedkaas laga soo ray xoolaha waxaan u baahanaa suuq maxjara muslimku wax ku gato xoolo caasimaddii waaye magaceeda ilaahay magaceeda taminaan rabnaa suuqii hore dadaa guri ka dhisa mar hore dowladdii hore kama dambaynba nin walbaa markii dowladdii hore guurtay oo yidhi anaa u dhowaa jiray waa qamusiis waa xirtay dadka ku nool gobolka ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin xoolaha nool waxaana maalintii la keenaa boqolaal neef oo ari iyo geel isugu jira kuwa oo la kala iibiyo waxaana qiimaha lagu iibiyo uu yahay hadba heerka suuqa uu marayo maxamed cabdi maxamed rubaajta qaranka dhuusamareeb
culimaadu diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta isu soo bax roobdoon ah waxay ka sameeyeen qeybo ka mid a xaafadaha magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug waryahayga baashi cali xaashi ayaa warkan gaalkacyo inooga soo diray
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug culimaudiinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay banaanbax roobdoon ah oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee bartamaha dalka taasoo ilaahay looga dalbanayay inuu ka dulqaado abaarta daba dheeraatay ee sanadihii lasoo dhaafay ka jirtay gobolka mudug dhammaan mas-uuliyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo sugu tira duleedka magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee bartamaha dalka ayaa waxay salaada kadib ilaahay ay ka baryeen in ilaahay uu ka dulqaado abaarta iyo sidoo kale biyola-aanta ka jirta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya taas oo saameyn ku yeelatay bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan maayor ku-xigeenka degmada gaalkacyo iyo sidoo kale qaar ka tirsan mas-uuliyiintii ka qayb galay madasha ayaa waxay tilmaameen in dadka looga baahan yahay in lasii badayo banaanbaxyada roobdoonta oo ilaahay looga dalbanayo inuu ka dulqaado abaaraha daba dheeraaday ee gobolka ka jira oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku nool gobolka sidaasoo kale waxay dadka ugu baaqeen in dadku ilaahay ay u laabtaan banaanbaxa maanta roobdoonta ee ka dhacay gaalkacyo ayaa ka mid ah banaanbaxyo sidaan oo kale ka dhacay inta badan gobolada dalka iyadana abaar daran iminka laga soo warinayo inta badan geyiga soomaaliyeed baasha cali raadiha qaranka gaalkacay
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga ameerika ayaa deeq lacageyd maanta ku wareejiyey dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasoo haatan ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warkan waxaa baydhabo inooga soo diray waryaheena siraaji sheekh isaaq
lacagtan la gaarsiiyey dadkii dhowaan laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa gaaraysay afartan kun oo dollarka maraykanka oo ka timid jaaliyadda koonfur galbeed ee waqooyiga ameerika lacagtan ayaa waxaa looga talagalay in shaqo abuur looga sameeyo dhallinyaradan si ay uga baxaan xaaladahan adag ee ay kala soo kulmeen masaafurintii ay kaga luntay hantidii ay lahaayeen cabduqaadir cabdiraxmaan khaliif oo ka mid ah madaxda hay-adda haaro oo iyadu lacagtan soo gaarsiisay dadkan ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay
maanta hay-adda waxnaashan waxay ugu talagashay inay shaqo abuur u sameyso dad ku dhow ilaa lixdan qof lacagta ay ugu talagashay shaqo abuurka inay ugu sameysana waa lacag afartan iyo laba kun oo dollar ay soo arooriyeen hay-adda haaran iyo jaalada soomaaliya waqooyiga haweenka insha allah waa arrintaasaan meesha u joognaa waxaan rajaynaynaa inay maaragtay si qurux badan iyo maaragtay noogu dhammaato ilaahanu mahad celinaynaa ibraahim macali muudey iyo sheekh aadan sheekh saciid oo ka mid ah mashaayikhda magaalada baydhabo islamarkaasina xubinka guddiga gurmadka dadkan laga soo barakiciyey laasacanood ayaa iyaguna si aada ugu mahad celiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda koonfur galbeed ee ku nool waqooyiga amerika
hay-adda hoore waa u mahad celinaynaa hadday ahaan lahaayeen maamul hadday ahaan lahaayeen culimo hadday ahaan lahaayeen howlwadeel sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan jaaliyadii iska soo xilqaantay arrintaas iyada ah baaqeennii iyo warkeenniina dhegaystay go-aansadayna raggaas walaalahooda ah danyartaa inay kaalmeeyaan waa u mahad celinaynaa waana ugu ducaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa hay-adda haaro oo deeqdaana soo gaarsiisay ilaahay ka abaalmariyo maamulkeedii iyo hogaankeedii iyo asaasyaasheedii iyo howlwadeenadeennii howlwadeenadeedii aad iyo aad baan u mahad celinaynaa danqashadan iyo waatilmadan iyo gurmudkan ay soo sameeyeen saas oo kale waxaan u maclinaynaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyiga ameerika oo ay soo danqadeen markii shaqadan ay dhaguheeda ku soo dhacday yani xaqatan aada ugu danqaday deeqdana soo ururiyey ka qayb qaatay ayagana aada baad baan u mahadcelina ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay ehelkoodiiyo maalkooda iyo noloshooda ilaah ku barkeeyo dhanka kale qaar ka mid ah dhallinyaradan la gaarsiiyey lacagtan looga talagalay in shaqo abuurka looga sameeyo ayaa si gaar ugu mahad celiyey guddiga gurmudka ah iyo sidoo kale dhallinyarada ku nool waqooyiga ameerika ee lacagtan iska soo aruuriyey walanoomaqon ilaa haninnaga walana simina deeqayaan hoogan iyo hoolaana deeqayaan alxamdulilah taas ku bacda mayan mahadnaqaane walaalayan culmaada iyo ganacsateen iska jarta inta fadhiyan iyo hay-adda haaro wakiilishe sheekh cabdiqaadir cabdiraxmaan khaliif oo laha wakiilidii iyo ahmad celiyaan melana jazaaka allahu khayran jazaan markaas ku bacda data jaariyadda maraykanka culmo iyo dhalinyaro iyo walbi-in ahmad celiyaan wana wadan dhadeen walaaladiio si fudud walhangeysiyeen oo dadkinin horeeyay erakornaa
siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka
tababar ku saabsanaa hirgelinta xeerarka warbaahinta ayaa maanta magaalada jowhar looga furay wariyaasha ka howlgala jowhar iyo gobolka shabeelle axdhe wariyayga cabdiraxmaan soo diray
tababarkan loo furay wariyeyaasha ka howlgala magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay hirgelinta xeerarka warbaahinta soomaaliyeed ee la hirgeliyey waxaana soo agaasimay ururka wariyaasha ee gabdhaha soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellada dhexe iyo wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa kasoo qeybgalay munaasabada tababarka loogu furayay wariyaasha ka howlgala magaalada jowhar maryamo sheekh cabdi oo ah wakiilka wariyaasha gabdhaha soomaaliyeed ee gobolkan shabeellada dhexe ayaa faahfaahin waxay ka bixisay ujeedka laga leeyahay tababarkan
waxaa ka faa'iidaysanayo waxa waaye warbaahinta gobolka shabeellaha dhexe qaybahooda kala duwan ama tv-yaha ahaado ama idaacadaha ahaado ama dadka ee wax qoro ee freelansiga ayagana ha ahaadaano waxaan u mahad celinayaa maamulka sharafta leh ee barnaamijka nagala soo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabelle cabdikariin cumar macalin aalos ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay tababarkan maanta laga furay magaalada jowhar bacdisalaam waxaan aada ugu faraxsanahay soona dhaweynayaa ururkan barnaamijkan sharciyeedkan ay soo qabanqaabisay ururka saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed oo dabcanna hore loo horgeeyey baarlamaanka federaalk soomaaliya uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dabcan waxaan filayaa in muddada uu soconayo wax badan laga faa'iidi doono wuxuuna si gaara ugu qotamaa dabcan baryaan waxaa la barta qoondada haweenka marka gabdhaha saxafiyiinta ka howlgala gobolkan shabeellaha dhexe maadaama hadda tiri ahaan wiilasha ay aada uga yaryihiin ayaa loo baahan yahay in gabdhaha lasoo badiyo wax badan la baro waana soo dhaweynayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baanoo ku hadlaya magaca wasaaradda gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa waxa uu boogaadiyey tababarkan oo ay soo agaasimeen ururka wariyaasha ee gabdhaha soomaaliyeed soo dhowaada sharci kasto dadku ay yeeshaan waxay u baahan tahay in lagu dhaqmo siduu ku hergelin lahay laga shaqeeyo gabdhaha waxa waaye hawshaan waa idinku cusub tahay sidaan dareemaayo waxaan rabaa inaad kaashatiin wiilashiina ee aadan dheg u dhigina maxaa la dhihi jiray wararka
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana warkii dibadda
inta la xaqiijiyey caruur ah oo arday ahaa ayaa ku geeriyootay kadib markii uu dab qabsaday iskuul ay wax ku baranayeen oo ku yaala magaalo la yidhaahdo maradi oo ku taala koonfurta wadanka nigeria niger mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in caruurta geeriyootay ay ku jireen fasalka ka samaysan cooshado iyo alwaax kadibna dab qabsaday taas oo keentay in caruurta loo gurman waayo howlwadada caafimaadka ayaa sheegay in saddex caruur oo kale ay ku dhaawacmeen dabka duqa magaalada ee dhacdadan ka dhacday ee maradi sheebo abubakar ayaa la yidhaahdo waxa uu sheegay in caruurtan iskuulka ku gubatay ee da-dooda udhexeysay shan sano ilaa iyo lix sano dalka niger oo ka mid ah wadamada dunida ugu sabalsan dowladdu aad ayuu isku daydaa inuu dhulka miyiga ee fogfog ay ka dhiso iskuul ka samaysa cooshad iyo alwaaxyo iyadoo caruurta dhulka ay fadhiistaan
ugu dambeyntii dowladaha bowland iyo belarus ayaa ciidamo tiro badan geeyey xadka ay wadaagaan oo kumanaanta ribayaala joogaan dowladaha bowland iyo belarus ayaa xaduudka ay wadaagaan soo dhoobay ciidamo dheeraad ah iyadoo kumanaan qof oo tahriibayaal ah ay xaduudka dhooban yihiin kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa dumiyey derbi sili ka samaysnaa oo ay dowladda bowland xadkeeda ku xiratay waxaana ujeedku u yahay in yurub usii gudbaan dadkan madaxda bowland ayaa ku eedeeyey dhigooda belarus in dadka tahriibayaasha ah u fasaxeen inay xaduudka ka gudbaan taasoo keentay in dowladda bowland xadka geysay ciidamo dheeraad ah warbaahinta dowladda bowland ayaa maanta sheegtay in qiyaastii afar kun oo qof oo doonaya inay yurub tagaan ay dhuuban yihiin xaduudka u dhexeeya labada waddan ee belarus iyo bowland dhegaystayaal waa nagay intaa warkii duhur aad kala socoteen raadiyo muqdisho intaa war noocaana kulmi doonaa sidaas iyo amaana allah